waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
bismillahi raxmaan raxiim buuqaas isaga ah anigu waxaan u arkaa in uu yahay buuq macno darro ah oo aan loo baahnayn xilli macnaha aan loo baahnayn yimid asagan ahaana aanba loo baahnayn wax meesha buuq laga abuurana maaragta meesha iyadaa inay ka dhaceen ma arko
waa gartay dabcan tan ugu muhiimsan waxa weeye waxaa la leeyahay maadaama uu khalad ka turjumay ama diintii uu been ka sheegay waa inuu ka toobad keenaa isaguna wuxuu leeyahay anaa khalad layga turjumay oo dhiiggaygaa la rabaa in la bannaysto marka dhankee saxsan
wallaahi waxawey aniga isaga waan dhegeystay ragga kale kasoo horjeestana horjeedayna badanaan media ka hadlay kulli ama badankooda waan dhegeystay siba sheekh xasan daahir aweys aad baan ula socday waxa weeye meesha waxaa ka muuqata isfaham la-aan ku salaysan labadoodaba masalan haddaan dhahno xasan daahir aweys iyo asaga cabdiraxmaan cabdishukur labadooda haddaan miiska soo saarno labadoodaba macnaha muran ka ka koreeya oo ka weyn ayaa meesha ku jira ayagana waxa weeyaan inay muranka isaga ah si diiniyana iskaga fahmaan bay ahaan lahayd macnuhu iyagu waa kusoo boodo oo maaha waxay tashadeen laakiin labadoodaba waxaa ku waajib ah in ay ogaadaan meesha ay kasoo qorantay sheekadani ay kasoo bilaabatay taas oo haddaan carabka ku dhifta ah waxyaala qoraallo waxaa jira mar hore lasoo sameeyey oo maxay ta si ahaan oon axaadiis lagu soo dardarsaday axaadiisaha axaadiista qoran oo dhan xadiisyo lagu soo dardarsadaa jira xadiisyadaas lagu soo keenkeenay oo markaas haddana waxaa jirtay culimadii axaadiistu aada bay u baareen ay ugu dadaaleen in ay kuwa ugu saxsan soo xulaan laakiin laba dhinac baa laga xulaa axaadiista oo waxaa la dhahaa dhinacna adiraya or ayaa la dhahaa dhinacna riwaaya riwaaya ayaa la dhahaa amase dhan kale haddaan udhigo waxaa la dhahaa sanad iyo matni marka dhinaca sanadka oo ah taariikhda xadiidka qofka soo wariyey waxa uu yahay iyo sida loogu kalsoonaan karo iyo baddaasay aada u baareen culimadii hore middan kaleeto oo matniga waxaa ka muuqata in yaro gaabs uu ku jiro oo gaabis uu ku jiro marka taa matniga marka la fiiriyo yaa waxaa soo baxaya haddana axaadiis badan oo ay culimmadii hore oo dhan dhaheen waa saxiix laakiin matnigooda marka la fiiriyo oo matnigu wuxuu yahay eraygooda erey ahaantooda marka la eego iyo ujeedadooda ay yihiin erayo aan nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ka suurtoobin ay yihiin erayo kasoo horjeeda qur-aanka ay yihiin erayo qofkii noloshiisi o dhan kasoo horjeeda ama akhlaaqdii kasoo horjeeda waxyaalahaas oo kale marka in matniga laga eego arrintaasa baaritaan badan u baahan waana mushkilad haysata muslimiinta o dhan horta meel walba ay joogaan laakiin soomaalidu maadaama iyaga dadka so qofka soomaaliga uu isu arko inuu waardiye ka yahay diinta islaamka waxaa noo sii dheer dabeecad kale oo xagjirnimo ah oo aan aada maaragtay ula soconno oo ay tahay middan hadda laleeyahay maaragtay qofkaasi diinta u gafay han lasoo dilo waa gartay marka hadda dabcan xadiiskan layskuma haysto inuu xadiis saxiixa yahay oo hadda culimo waaweyn baa ka hadashay laakiin waxa laysku hayo miyaysan ahayn in qofka haddii xataa khalad uu ka dhaco la yidhaahdo waxaasu khalad bay ahayd aan la dhihin qofkii murtid buu noqday waana in la dilo daas miyaysan ahayn dhibaatada ugu weyn
bismillahi raxmaan raxiim waxay tahay dhibaatada ugu weyn arrinta qofkan qof alle qof qof kastaaba qofka uu doono inuu dhaho waa murtad xadiidkaasu gafay aayadaasu gafay waa murtad ha lasoo dilo waa musiibo aada u weyn oo nahaysata horeyna dhiig badan nooga qaaday ummadeeni barlaysay arrinta ayadaa marka waxaa uga jawaabayaa laba dhan xag diin ahaan iyo xag maaragtay qaanuun ahaan ama dhaqan ahaanba isku dar ama dan ahaan xag diin ahaan marka aan fiirino waxay tahay dembiyada qofka uu galo laba nooc bay u kala baxaan nooc oo xaqullaahi ah iyo nooca xaqul insaan ah nooca xaqullaahi ah waxaa dhammaan xukunkiisa iyo wax ka qabashadiisa iyo wixiisoo dhan waxaa iskale allah in qof lagu qabsado ilaahay baa dembi ka gashay waxay noqonaysaa in ilaahay loo gafay sababtoo ah ilaahay adigu ma tihid mid waardeynayo oo wuxuu qabsan waayey adigu u qabanaya oo difaacayo ma tihid marka mana jirto qof maxaad u tukan weyday iyo maxaad sidaa u tiriy maxaa cibaadadaasa u noqotay in qof lagula dagaalamo aslanba diinta islaamka shuqulkamale xuquuqullaahi ilaahay baa iskale xagga u dhig xuquuqul insaan ayaa laga hadli karaa xuquuqul insaan marka laga hadlayana oo qof qof wax ka biyey ay tahay waa in ay jirtaa authority waxaa awood inay jirto dowlad iyo waxyaalahaas ayaa ka hadli karaa ama qof xukunka u xil saaran ama qabiilkii qoyskii oo kaleeto qofka u xil saaran kaaba qabiil iyo waxyaalahaas loogu dadkii loogu talagalay baa ka hadli karaa laakiin qof aan waxba ka ogeyn inuu soo galo waxay noqonaysaa dulmi waxa weeye qofku markii uu qof kaleeto oo xaq ka galo oo dembigiis oo dembi ka galo waxa weeyaan markaas hay-ado u xil saaran baa jira hay-adahaas ha ahaadeen booliis iyo wax dowladda iyo la xiriira ama ha ahaadeen qabiil dhexdiis oo maaragtay maamul leh oo maamulkaas uu ka dhex qabanayo ama qoys dhexdiis laba qoys iyo ha ahaato waxaa jirta qaabab marka qofkaas eed sheegadkiisa oo ugugud nidaam meelo uu u gudbisado meelahaasna ay nidaamkaas ay dhex galaan laakiin hadduu qof iska soo boodo oo uu yidhaahdo qofkaas ha la dilo arrintaasi waa arrinta musiibada ugu weyn naga haysato oo dadkeeni dad badan naga qabta maanta oo ay ka abuurmeen waxa xag jirka ah al-shabaab iyo wax lamida iyo kulli ay ka abuurmeen oo ah maantay in uu nin iska fadhiyo keliya uu yidhaahdo qofkaasi diintuu ku gafay qof wuxuu dhahayaa hadalka sida ay hadda wadaadad badan dhahaan waxa weeyaan qof kasta oo muslimana diinta xil baa ka saaran waajib baa ka saaran meel kastoo aad joogto taa macnaheedu waxa ay tahay qofkaas marka meel alla meesha aad kusoo aragto ku dig weeyaan xil waajib baana kugu tahay ilaahay baana kuu haystaa haddaad dig weydid sidaasay macnaheedu noqonaysaa sidaasaa dadkii marka dadka laysugu dirayaa halkaa waxaa ka dhalanaya in qof uu soo dilo qofkii ehelkiisa ah walaalkii soo dilo inuu qof soo dilo kii dhalay ama kii la dhashay ama kii uu dhalay inuu soo dilo wayna dhacday waxaasoo dhan baa imaata markay taasoo dhan dhacaysa marka arrintaasi waa arrin maro ama qorsho ah oo macnaha qorsho xun ah oo horey loo soo dejiyey ah waayo hore muslimiinta loo soo dejiyey oo ahaa lagu soo dhex tuuray oo la yiri qofkii maaragtay diinta ka baxaa lasoo dilo qofkii diinta wax ka sheegaa lasoo dilo qofkii nabiga wax ka sheegaa lasoo dilo sidaas marka ay noqoto loogu talagalay muslimiinta in ay dhexdooda gan iska dhigaan oo iyagu uun isbaabiyaan lana daawado waana arrintaas arrinta nagu socotaa loona baahan yahay dadkeenu in ay ka waantoomaan toobaan oo ay ogaadaan nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam isaga oo taagan ayay dadku waxay ku sameynayaan aflagaadatan ugu daran oo dhahayaan wuu waalan yahay oo dhahayaan waa la sexray oo dhahayaan xaggu maxay taysaan u khariban yahay oo baalnimo kaleeto xaggooda ay dhahayeen ilaahay buu ku furtay ka furtay ay dhahayaan diinaheenna dhaqankeena wuu ka tegay marka intaasoo dhan ayadoo la dhahaya nebi maxamed yaa haddana gacan loogu darayay lasoo weerarayay nebiyaashii ka horreeyey bar baa la laayay oo kow laga siiyey bar baa la xabisay la ciqaabay dhibaato dhankeed lagu sameynayay markaana ma jirinin koox dhahda maxaa nebiga saa ugu iga tiri iyo usoo dagaalantaa ma jirinin ilaahayna waa qorsho uu ugu talagalay sidaas darteed qur-aanka marka la akriyo waxaa la arkayaa intaasoo cay iyo aflagaado ay nebiga ku dhahayeen oo balse ilaahay ay xataa ku dhahayeen marnana ma dhicin marka saah laga difaaco nebiga marka la yidhaaho nebiga ha la difaaco macnaheedu waxay tahay nebigii laftigiisii ayaad ka dhigaysaa maskiin ku hoos fadhiyo oo aad adigu maaragtay awood u leedahay inaad ku difaacdid waa gartay marka doctor qaasimo hadda murankan u dambeeyey siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu leeyahay oo uu ku doodayaa mu'aamiradan waa mid dowladda federaalka ay ka dambeysay dabcan waa nin mucaarad ku ah dowladda waa wax la fili karo wax caddaynana hadda ma jiraan laakiin dowladda federaalka maadaama hadda xasan daahir aweys uu yahay nin sida la sheegay guri ku xiran oo dowladda hoos jooga inay atleast ka hadasho oo wax ka dhahdo arrintan ma ma laga mudan yahay ma looga baahan yahay dowladdu inay ka hadasho oo cambaaraysa dee nin leh nin siyaasiya waa in la dilaa maadaama uu khalad diinta ka galay wallahi taas horta waxa weeyaan dowlad mar walbaba qorshe iyo boolisy bay leedahay boolisigeeda inay ku cabirto weeyaan sida ay ula dhaqmayso shacabka ninkana iyagu dowladihii ka horreeyey baa xiray hata iyagu ma xirin haddii ay marka yimaadeen waxay xabsigii inay xun ama ku kordhiyaan ama ka dhigaan ama si yeelaan marka haddii ay u ogolaadeen inuu adduunkii oo dhan la hadlo haddana la yidhaah wuu xiran yahay de markaas xiraantaas xiraan macno le horta ma ahan waa midda meesha ku jirta midda kaleeto in ay macnihii marka oo qalad gala in la yidhaahdo macnihi ama loo digo ama si la yeelo way waa mudan tahay in qalabka uu isticmaalaya laga qaado way mudan tahay maadaama uu maxbuus yahay maxbuus intaasoo fursadood la siiyo maxay tahay mid jirta oo xabsiga maaragtay caruur ugu dhalato oo maaragtay caruurtiisu waardiyeyso oo taasoo kaleeto macnihii adduunka kama dhacdo taas laakiin haddiiba fursaddaa la siiyey haddana in la yidhaahdo mushkilad kale hanagu keenin waa wax meesha ku jira dowladda xaggeedana waxa u hadlaya waxay noqon karaan macnaha arrimaha booliiska iyo arrimaha yararka oo qeybta macnaha asluubta oo kaleetaa u xil saaran arrimahaas waa gartay doctor qaasimo murankan hadda u dambeeya wuxuu imanayaa iyadoo baryahanba ay jireen buuqiyo kale oo wadaado kala duwan la xiriira sheekh umal safarkii uu ku tegey magaalada muqdisho waad ogeyd cabaar buuq baa ka dhashay meelo uu doonayay inuu ka wacdiyo dadka waa loo diiday ugu dambeyntii sheekh raage oo canada aad wada joogtaan dhowaan waxaa lagu soo eedeeyey inuu u gafay dadka madowga oo maraykanka ama kanadiyaanka inkastoo mar dambe raaligelin uu ka bixiyey kenyaawi waad maqlayso maalin dhaweyd wuxuu ka hadlayay gabdhaha b h d iyo iyo cilmigay baranayaan macna male hadal loo turjuntay markaasi wakti hore ha guursadeen oo caruur ha dhaleen laftigeeda buuq badan uu ka dhashay marka guud ahaan culimmadama iyagaa khalad laga fahmaa mise iyagaan ka fiirsan hadalkooda
guud ahaan waxa weeyaan culummada gardaradaas leh waa marka ugu horeysa ee waxaa nasiib darro ah culummada maanta soomaali matasha ma ahan culamo aqoon ay leeyihiin culamo ku noqday mana ahan culamo laysku raacay oo laisla ogyahay waxay tahay oo nin maaragtay xoogsaday weeyaan siduu ku xoogsadaba ama qabiil ha adeegsado ama wax kale ha adeegsadee marka arrintaas dadku in ay gartaan qofkan marka ay culamo u arkayaan muxuu soo bartay goormuu wax soo bartay xaggee wax ka soo bartay in su-aalahaas lais weydiiyo baa waajib dadka ku ah maahana inay cimaamadihiisa iyo maaragtay dharkiisa feeriyaan ama inta qofoo daba ordiisa feeriyaan arrintaas waxay noqonaysaa dadkii oo caqligoodii aan isticmaalin marka eedda waxaa iskale culimmada culimmaduna waxay uleeyihiin ko waxaa ku yar dadka culimmada maalinta soomaalida hordoodeysa mid mid laga mar laga soo qabto maani inta badan waxaa ku yar aqoontii waxaan saa u leeyahay aniga ayaa maaragtay daraasaadka islaamiya kasoo bilaabay ilaa iyo heer diblom iyo bachelor iyo master iyo kasii badan sii waday guri wax diinadna kusoo barbaaray marka anigii marka aan garanayo dadkiina aan wada aqaano wixii baan ogahay xogogaal saa ugu ahay marka mas'alada laisku qabsado oo waxaasoo dhanna waxa ugu weyn masalan hadda taas ka dhaadhaadhaca qof inuu qowmiyadan oo caayo oo wax ka sheega isagoo haddana magac diin huwan waxay kutusinaysaa qofkan in uu diintii ay maarata aqoontiisa heerku ka joogo ama xataa garaadka xisaabtiisaybay kutusinaysaa meesha uu joogo midda kaleeto in dumarkii waxbartay loo gafo oo soomaaliyeed iyana waa sidoo kale waxaana meesha ku jirta oo haddeer for your information waxaa weyaan baaritaano la sameeyey waxaa lasoo aruuriyey ilaa shan boqol oo gabdhood oo soomaaliyeed oo maxay tahay graduate studies master iyo b h d gaaray in ay maanta guursadeen niman ajaaniba waa naga qaxeen marka dumarkii baa qaxay sidaa u qaxay maxayna ka qaxayaan waxa ugu weyn ay ka qaxayaan waxay tahay waa wadaad oo marka maaragtay diintii intuu yiri anaa ka mas-uula haddana wuxuusan aqoon u lahayn markaas soo dhexgelaya arrintaas waa arrin marka aada ugu weyn ay wadaadadu leeyihiin waa garta marka sidee looga bixi karaa maadaama hadda adigu aad soo baratay nin ditorana aad tahay diintan aad wax ka taqaanid sidee looga bixi karaa arrimahan oo kale diintana loo badbaadin karaa dadkana wax wanaagsan loogu sheegi karaa waxa weeyaan waxa looga bixi karaa kow ugu horeynta shacabku qofka waxa ay ku qiimeeyaan yaysan noqon sida uu u labisan yahay iyo sida uu aftahan u yahay iyo inta qofoo daba ordaysa yaynan intaa ku qiimeynin balse ha ku qiimeeyaan qofka inay iska baaraan oo markii shaqo qof laga qorayo waxaa loo qoraa qofkanu maxaad soo baratay shahaadooyinkaagi natus baa la dhahay in ay iyaguna ay dhahaan sidoo kaleeto qofkan xaggee wax kasoo baratay maxay taa sidee wax usoo baratay inay waxa weydiiyaan kadibna waxa uu ka hadlayo diinta islaamka aslanba waxaa loogu talagalay qofku marka uu yar yahay uusan qaan gaarin inuu soo bartay ahayd ee marka uu sideetan iyo toddobaatan jiro inuu barto ma ahan se xageeba usii qaadanaya waxay ahayd markuu yar yahay intuu barto markuu weyn yahay inuu ku mucaamilo laakiin hadduu macaamilkiiba soo dhameeyey xaggee waxbarashadan sii geynayaa horta arrinta iyada a marka waxaa loo baahan yahay in dadka si fic wacyigelin loogu sameeyo ayaguna ay ogaadaan waxa loo sheegayo ay ugu yaraan caqligooda isticmaalaan oo caqliga aysan dabrin ee ay gartaan maxaa gar ah maxaase gar ahayn oo tusaale haddeer matalan qofkaasi diintu ka baxay waa murtada halasoo dilo waxaa aada naxdin u ah maanta haddeer haddii aad fursad ii siiso waxaan kuu dareerin karaa shan boqol oo aayadood oo diidaya in qof murtadnimo lagu dilo qof hadduu diinta ka baxo isagaa ka baxay isaga un baa dhibkiisa tahay in la dilo in la xabiso in la cadaabiyo in la dhaco in la aflagaadeeyo midna ma jirto oo si cad buu ilaahay qur-aankiisa aayado tirada ka badan ku leeyahay aan hal aayad ka qabsada ilaah waxa uu leeyahay man yartadid minkum can diinihi fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wa yuxibuunahu qofkii ka ridooba diinta ilaahay ilaahay waxa uu keensan doonaa qof kaleeto oo qoon kaleeto qoon kaleu keenayaa oo iyagu diinta jecel ilaahayna jecel ilaahayna jecel yahay marka wax dhiba meesha kuma jiraan aayadaha ciiday ka badan yihiin in arrintaa marka shacabkeeni laga dhaadhiciyo waxaas waa dhibaato nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam baa waxyiga ninkii u qorayay oo qur-aanka marka saa usoo dado dadkii qorayay nin kamid ah oo cabdullaahi bin sacad la dhaho baa maalinka dambe si u qorayay kitaabkii qoraal ka qoray nabi kusoo tooray yiri diintan waa ka baxay waxa dhan waa ka baxay banaanka ilaahay aaday wax dhibood weligeed ma jirinin waxaasoo dhan waxaa lagu abuuray si muslimiinta dhexdooda la isugu laayo qorshe loo soo dejiyey weeyaan dilna islaamku waxa uu qabaa oo keliya hal nooc oo hal qof keliya la dili karaa kaasi waxa uu yahay qof qof kastoo loo sheego uu dili lahaa oo muxuu yahay waa qofka intuu qof si gardarro ah u dilay oo xumaan u dilay ay qoladii laga dilay ay mag diideen oo baryo diideen oo cafis diideen oo wanaag kasta diideen ay dhaheen in qofkaana loo dila maahana si kale aan ku qacayna male marka dambe qofkaas marka si loo badbaadiyo boqolaal kale oo labada dhinaca labada qolo isaga dhiman lahayd in qofkaa la dilo bes keliya baa la dili karaa qof kale oo diinta islaamka in la dilaa kuma jirto waa garta ugu dambeynta soomaaliya waxaa la yidhaahdaa sidoo kale culummadu waxay u kala qaybsan yihiin firqooyin iyo madhabado kala duwan markaas taasaana keenta in siyaalo kala duwan diintii loo turjumo xadiisyadii siyaalo kala duwan loo kala turjumo dhib intee la eg bay ku haysaa bulshada soomaalida kala duwanaantaas iyo firqooyinkaas kala duwan oo culummadu u kala qaybsan yihiin
wax dhib ah kuma hayso kala duwanaantan waa wax loo baahan yahay ilaahay baana noogu talagalay ilaahay baana qur-aankiisa ku sheegay oo ilaahay waxa uu yihi walaa yazaaluuna yakhtalifuun macnaha walaa yazaaluuna mukhtalifiin ma ka suulayaan inay kuwa iskhilaafsan yihiin oo iskhilaafayaan har ma har yahabeen marka waa khilaafku waa bini-aadamka cadadiisa laakiin khilaafku laba nooc buu kala baxaa khilaafu tanawuc iyo khilaafu tabaad khilaafu tanawuc waxa weyaan khilaaf wixii la kala badbadiyo waxyaalo aan iska soo horjeedin fasiraadaha lagu kala dheereeyo waa mid midka tabaadkana waa midka iska soo horjeeda oo jiq jiqda laisku yahay marka midka jiq jiqda ah oo laisku yahay waa mid xun laakiin haddana in laisku dilo ma ahan in laisku colaadiyo ma ahan waa in kulli ayaga oo boqol madhabood ah boqol nooc ah ay haddana walaalo yihiin oo magaca muslimiinta ay muslim ay ku walaalo yihiin sida kiristaanku oo maantay ayaga oo tobankii qofba ay kiniisad gooniya leeyihiin ay haddana hal mid yihiin sidaas in aan ayaga aan tusaale xataa kuwaas ka qaadano haddaan qur-aankii tusaale ka qaadan weynay oo taariikhdii islaamka wax ka qaadan weynay oo ugu yaraan aan garan weynay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markii uu madiino joogay oo isagoo ka madaxda ahaa waxaa deganaa christan waxaa deganaa yahuud waxaa deganaa musharikiin kala noocnooca waxaa deganaa s e s diin la-aan intaasoo dhan magaalada waa la wada deganaa dhibaatana kama jirinin heshiisyaana lahaa ganacsiga laisla wate marka sidaas inaan intaas garanno weeyaan oo dadku ay gartaan qof walba fikirkiisa in loo daayo waxayna ka bilaabataa bini-aadamnimaduba waxay ka bilaabataa xoriyatu tacbiir xoriyatu ra'yi qofku inuu wax cabiran karo oo freedom of expression ayay bini-aadamnimaduba ka bilaabataa marka taasa aada u fiican waxaa haddana haysata mid ah hal qof inuu noqdo qofkii muddaciga qof kale ku noqda oo qofku iska iska arko asagoo xumaan iska dhex arko wuxuu ku yahay muddaci wuxuu ku yahay muddaci caleyh wuxuu ku yahay lawyerkeyg wuxuu ku yahay booliiskeyg wuxuu ku yahay jaajkeyg wuxuu ku yahay joorigeyg wuxuu ku yahay wax walba qofkii marka hala soo dilo bes inuu iska yidhaahdo waa musiibo aada u weyn shacabkeenna waxaan ka codsanayaa inay inta isdejiyaan aysan ay u raacaan maskaxdooda keliya ay isticmaalaan
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho